bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal halkani waa radio qurbajoog waad ka dhegeysataan markaad soo booqataan boogan internetka ku leenahay ee qurbajoog dot com ama somali diaspor news dot com dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka fanka iyo sugaanta oo toddobaadkiiba hal mar aad halkan ka dhegeysataan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu xamse maxamed nuur oo ah hal abuur da-yar oo weliba waxaan ku wareysananaa magaalada hargeysa in hal abuurka ama agwaanku waxa uu ka yimid magaalada borama ee galbeedka somalilan waa magaaladii aqoonta iyo cilmiga loo doonan jiray run ahaantii waxaan filayaa in abwaanka wax badan oo cilmiga uu ka duugan yahay isagoo ka mida weliba abwaanada da-da yar ee inta badan dareenka bulshada ka falceliya marka hore haddaba abwaankan kusoo dhaweeyay shabakada wararka ee qurbajoog dot com
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaa walmursaliin alla tabaaraka watacaala ayaa madka hore mahad guud ahaanteed iyo gaar ahaanteed ee mid hore iyo mid dambaba iska leh mar labaad waxaan u mahad celinayaa radio qurbajoog sida falaalinta wanaagsan ee karaamada iyo maamuusta iyo qiimaani ku jirto ay ugu soo martay qaadeen barnaamijka fanka iyo suugaanta dabcan waa idinka mahad celinaya aad baa idinku mahad celinayaa ee kolley waan dhowahay buurama haddaan ka yimi hargeysa kolley martaanu ahay walow aanan marti noqon karin baan waqti badan joogay haddana alxamdulilah inaynu kulanaa waa ilaahay mahadi
wahagaag waan gartay kolley abwaan waxaad tahay nin da-yar haddana markaa suugaantaada inta badan loo fiirsado isma laha da-dada iyo suugaantaadu isma laha baan filayaa oo dee qodobo aada u muhiima oo waaweyn baad inta badan ka hadashaa oo dadka da-yartii aanay garan karin micnaha iyo faa-iidada ay bulshada dhexdeeda ay ku fadhiyaan in abwaan waxaan ku weydiin lahayn maanta ama caawa ama galabtaba in taariikhdaada kooban bal inaad marka hore wax yar nooga warbixiso
bismillah kolley khaalidow mar haddii la eego taariikhdeeda haddaan dib u miricsado ee kolley malihi taariikh saa u badan marka nolosheeda la eego maadaamaan ahay hadda wiil yar taariikhusna aanay aada u badnayn balse haddana intii waxaan ka odhan karo iyadoo gaaban ayaan insha allahu tacaala baltici kolley saad hore uga soo sheegtay magacaygu waa xamse maxamed nuur kolley waxaan ka mid ahay ardayda dhallinyarada ay wax ka dhigataa boorama kuna nool aagaasin gobolka awdal anigu dugsigayg dugsigayga hoose waxaan ka soo bilaabay dugsiga sheekh axmed salaan kii dhexana waxaan kusoo dhammaystay dugsiga sheekh axmed salaan labadayda sare u horreeyey dugsiga sare waxaan ku qaatay dugsiga sare ee sheekh mayd modern school waxaan labadii sane u dambeeyeyna ku qaatay oon hadda sanadka u dambeeye geli doona haddii aan laydmo dugsiga sare oo ubaya binu kacab ee kolley sugaanteeda haddii waa inta inta sane kusoo jirin oo kolley ma badna kasoo bilowa laba kun labayo toban ilaa laba kun shan iyo toban saddex sano ayay noqonaysaa markaan sidaa utixraacon milacsado weliba ee kolley taariikhdeedu intaa kama badnaa filayaa hadda waxaan la noolay hooyada iyo aabbahay waan halkan uga mahad celinaya aabbahay maxamed nuur xuseen iyo hooyada farduus maxamed aadan iyo dhammaan walaalahayga intayga yar ila nool aad baan ugu mahad celinaya iyagana hadda cidda aan martida u ahay oo gurigeeda joogo oo isla guriga hooyadaan iiga dhicin guriga habaryartay iyadana allaha karaameeya aad baan ugu mahad celinayaa
wahagaag waan gartay abwaan xamsi haddii aynu horey ugu sii soconno barnaamijkeenna in haddaan soo qabto maansada ugu horeysa ee aad maanta halkan aanu ku eegi doonno ama aynu kusoo qaadan doonno waxaa la yidhaahdaa maansada dalambaabi maansadaas horta marka hore maxay ka hadlaysaa
dabcan kolley maansadu wax kale ka hadli mayso waxaa jira inuunbaa wuxuun baynu u seetaysannahay oo inuunbaa wuxuun baynu u dabrannahay oo aynu u garbaduubannahay si aynan horumar iyo markaasi u tiigsanin qaybka ummaddeennu sidaynu ognahay aan ka warqabno ee mid kastaaba og yahay xanuun baa ina haya aynu dhammaantiin ognahay haddana se waxaan jirin sidai aynu iskaga daaweynaa ayaan jirin waa bukaan isaguna bukaan socod yahay haddana farmasiigu dawo doonta aan garanay seetada iyo garbaduubka ay nagu hayso qabyaaladda iyo xumaheeda iyo qurankeedu ayay dalanbaabi ka hadashaa كلي مركا قبيل يقبيار الله يرانا ويكلا دوين خالدو ummadan waxa isku qaladaba filayaa qabiil iyo qoyaal laakiin marka la kala qaado labadan mid kastaaba macna gaar u leeyahay mid kastaana sidoo loogu dhaqmaa loogu loogu talagalay alla tabaaraka wa tacaala ugu talagalay marka in ilaahi subhanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min kitaabillah in qowlkiisa karaamada leh wuxuu ilaahi subhanahu wa tacaala ku leeyahay يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله تبارك وتعالى وحليه أمضي وحيد كيالني تضح قرنا سعن وحيد كابرني لب يددي سكتغي لب يددي قاسي مركا يد كابرني وحان كيالني شعوب قرنيو كلا دوين إيا قوميو إيا قبيلة كلا دوين in alla tabaaraka watacaala marka uu leeyahy labiyo dhidiga la sheegayaa ma ahin hooyada iyo aabbaha adiga ku dhalay iyo ciddaas ka soo tafiirantay laakiinse waxay marjic u noqonaysaa u noqonaysaa ku laabasho u leedahay waa nebiyullaahi aadam iyo hooyadan xaawa labadaasaynu ummad ahaan u noqonay inagu qabiilna qabiilna waa wax layidhi isku isku garto oo isku ictiraafsado oo inagu isku garto oo isku garwaaqsado laakiin maahin wax la yidhi isku beelabeelaysta oo xumaha dadka kaga shaqeeya laakiinse wanaagga iyo samafalka ummadi leedahay markaad qabiilka soo dhisto qarankaaga haddana qaranka weliba danta qarankaa ka horeysta qabiilka markaad qaran dantiisa garato ta qabiilkana ku dar marka kolley nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofka qabyaalada ku dhaqma xayawaan nooca ugu liita oo ah nooca saxrada sanka ku qaata ama naqaano markaa saxaarwelweelka qofna ma jecla حيوان كان نوع عسل لما مصنق وعمل مركز لما ارتبط نقطة طبعا كل ما صدام بذكري طبعا بعد وقتن ومدي هيدي خيساني وحتي هندان ميل كلا درمان لوغا تمايو حضر كبدو حديسيو دفن كيس مدوغتان ومدي هيدو ليساني دبركي مريكتا دسوسو دبايسان وليين بديسان دبو دعان نهيستيو كل درد ميكتان درنيدا نهيسيو دلان باب السعشادة دايما كما أصليسان تقنيما أو قيدوين كا استوحي استلوشي بيركي سنبقونا دلاعي دبو دينا ورانين وحتريار الوحد daadada ka haybsooc iyo istirsoca baas ee dooxyada qulqulaya nagu daray xabaalaha dabka horey baleega ay halasaha baldaawada jiilkani dugsanayaan lafta duudka dheer bay ka jabeen ducaadhow mase dareemayaani dubka wuu ka leefoo lafuhuu dalooshaday dabadeedna dhiigiyo dhuuxaa u degayo dhakhtarkii daweynla alla daa'imooye dhakhtarkii daweynla dhakhtarkii daweynla iyo dawadiiba maogu dunidani ma joogaan kala dabacsanaanta iyo kala daadsanaanta iyo kala durugsanaanta darafyada qabsanasaan dabindaabiyo mooye darajo laguma gaadho dadweyne ogsoono minaad diin wadaagtaan misna diir wadaagtaan dubka aad ka simantihiin dhaqankiiyo duuxdiisu iyo afka dadabgalkiisana dadaal aad u gelasaan dacaalada adduunyada dar shisheeye kaa jirin dad shisheeye kaa xiga miyaa laysku keen diray oo waa laydin kala diray mise waad istiideen oo waabad isdaysaan mise waad ku digato oo kaa dudayaa mise waad dir socdo waaba kaa niya dumay ha ku dagin walaalkaa gardariya isyaalyada ha ku dabin walaalkaa wax dabruh ragaadiyo dib u socod hadha iyo meel daran la beegsama dul ahaan adduunkani doc yar baad wadaagtaan dugsi aad ku leediin isla dooraxaateen misna aad ku deristaan ood wada daryeeshaan deenkeen raxmaanka iyo ducaqaba rasuulkuba daliilo qur'aan iyo axaadiis dareen lay kuu daafureenay dadabkaaga qaadin daloolada dhegihii usii daadubaaqo damiirkaaga noolee dabadeed ku dhaqanaa habareen walaalkaa hana dilin walaalkaa hana daadin dhiigayso daalinkiyo shisheeyuhu cudur nagu dilaaciyo daacuunna soo gala iyagaa kasii daran shalay iyo dar haatana dabkii ay shideen baan ilaa haatan naga damin hoydadkeer sidoodii ina doorisaan baan kollay doorbidayaayo isku duubni gaariyo daacadnimo asteeya dayartiyo cuqaasha ay istugsada dhammaantiin daalinkiyo shisheeyaha iska diida idilkiin dayrintood ka xidhataan dibaddaa ka joogdhaha dabadeed su-aalaha ku diriraha yaabay maxaa doonaysaa dhaha amakaagiyo daarka goortuu daamankiiyo dibnihii isqaniinana ku dirsooca hadalkoo dalkan waa islaam oo dadku waa islaamoo gaarinkay arkanayaan waxna kaama doonaan waxna kuuma dirsanayaan wadda kumaba doonaan naga dul yaroobo ama gees nooga dul ku dadaala ummaday
taasi markaa waa mahadsadii dalambabi qabyaaladii ka hadlaysay waxaan filayaa in dad badan oo inta badan bulshadeena badi bahasha qabyaalada si xun bay u dhex qaaday allaha ka soo qabta baan leenahay waanadaana ugu filan in ay ku waana qaataan aynu soo qabsanno maasada kale xigta ayaan daran ayaan daran maxay tahay
كل ما صنع يندرم وحوم باي ده ما قاعد صار كده نصنا سو يندرم معناه ده ده سنسيجا وكوس من إيه ده كا كا مقلا إيه كل وا وواحد درنا كل ده إن كل واحد جرتا مع صدو waxay ka hadashaa saa wax si badan maaha laakiin gabadh marka hore ayaankeeda fiilan laakiin markii dambe ayaan darriis ku ridhay maansada kulli maalin doonto gabadhay asmaay arrinkan ku yidhi ma aboodibaa ku istaagayoo waa abaarsaday mise waad ishtidhi oo waad uftidhi ereygan ku yidhi axaddii daraad isniintii ka hor argolle madafka u guriso oo wucudu ku riday si aan loo baarag hadalkan ku yidhi ugurku moodaya organ baad ahayd adjunkaad gashaa eedaadi badaya aqliga goor hore kaa oo tibo aamuskana iyo afka kaa xidhaya eri dambe haddaan sooba alifoon aaggaaga dhigo eedaysanahuba asmay waani haddaad islahayd odhaahyada jacaylku agbeer isaga kaa owti dhegaha unugyada dareen uurkaba kaa jiray ogolaanshihii adigaa dushee afartan iyo laba habeen iyo aroor iskugu ururo isku wada xidhnaa sawti aad ilahayd umalxuba dhammaan isku soo wada duub inta wiil ku jirta inan kulama sino ma asiyadiiyo ameerikadaasi mid ka soo orda adi kuu yimow ina mari ku yidhi mise mida lahay ku arsaaqi shilin ayaad sasheen gabadhay adduun marleemaba ilee markaad dhowrayaan irbadaha jacaylka isku yara mudeen ma ismaandhaaf xumi ma idinku dhaco ma istidhi waleekan waa arbo ilaalin jacaylba ma aslayn karaya adigu ku liqi ayaan daranay ayaan daranaya sabtaada oorinimo inyaru sii jirtay markaada roos udubada dhisteen aqalkoo dhammaan abaalkii dhimaye axdigiina ma lumay isafgaradkiina asraar ma galay mana ooli qoyskii nafsigaadun ogtay usha kula dhacya eeba kugu mudiya baladkaysi yeelo uumiyaha kaasho aniha ii iman arxan iyo wanaag sameeye ixsaan annaha iga sugin isma fahmi karnoo isma furi karnee arad kale u foof iswidaaranaya iskasii dhaqaaq amba waan socday
waa tahay taasina waa mahansadii ayaan daran inay kolley ahayd baan filayaa mahanso jacayl ah oo dareenkaasi ka hadlaysa waa tahay aynu weli dhegeystayaal waxaynu bartan kaga jirnaa oynu hadba dhinac ka mashaaxna waa barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta radio qurbajoog markan iyo haatanna qodobka ugu dambeeya ama mahansada ugu dambeysa haddaan soo qabto waxay odhanaysaa islaamnimo ayuu halkudhigeedu yahay islaamnimo iyaduna maxay odhanaysaa bal aan abwaanka ku celiyo
كلية إسلام نمو أمد كستابة دين بيلاد هاي دين تاني نغو فرقان ومن كتاب الله بكت إيا إنو شاقي من كتاب الله باني نغو قران طوان نغو كدا حالني أو إنو كدا أو إنو كدا قنا مرحان دقن كيني إن كلي إلهي سبحانه وتعالى إنو شاقو إن الدين عند الله إسلام إسلام نمو وات هل كان الله يكتس لو بجالي إن إسلام نمو أماسة مقعية دوي وحيلا دي ماسة بشي هاي إسلام نمو shahaad la qirayo allihii raxmaan iyo udgoon uu rasuulkii ku astaysan weeyaan isla tiirka kaaxiga salaadogitaan iyo sakadiya arsaaqdu alliheen dartii iyo miisaanka aakhiro lagu sii unkowi afxidhnaanta soonkiiyo xajka oo la aado adduunyo xalaalun loo astaysta weeyaan islaamnimadu waa ruy afladnaashahaagiyo adinsuhu banaantiyo edabtiyo xishoodkiyo asluubtiyo wanaagiyo iimaanka weeyaan rasuulkii ilaahay falintuu abbaaruu idilkeenna furayo isagaa haldooriyo ummaday tusaaleba la inooga dhigayo ardayduu barbaarshiya ilayska baxaye iftiinkii sumuuqee dacallada abdiyada laga arkaynu nahayo abidkeen nusqaaniyo ma ogolin inaan dullo ka awow ilaa ka awow islaamnimo waa teenna taan ku ababnay weeye diimaha asaasaqee kolba meelo uskakliya kiniisada oryaana la astaanba maahoo karaamiya udgoon baa udugeedu dheeryahay qafaarka agtiisana iyadaa la jecel yahay ergashada islaamnimo nin kastoo ku adag baa abaalbarinteedana allaheenu siiyaay hooyaan uurkeeda ifka ugala soo baxnoo abidkeen nusqaaniya ma ogolin inaan dunno odhaahyada xumaantiyo aflagaada tuurliya ereyada turxaanta leh haddii diin islaamkiiyo allihiiyo rasuulkun ku abbaara maangab qaladkiyo addoommaha lama kala ilaashoo allihii abuuraa aayaad ku sheegeen isagaa xumaantiyo kana saangafooydil imisaatan goor bay ii saangafaanun imisaatan goorbay iisaan gafaanun haka awdan dhagoho haka oodan dhagoho haka awdan maanko ha ku dayn eedaas u ixsaan sameeyo ergadiisa hoy noqo astakfirullahu meel mari ashahaadna uu soo qabo islaamnimo ku soo celi adarkaas qof aniga haddaan dambaabaad iska ka garan maraysa ama nebiga calei salatu wasalaam ee gefbigaga dhaco ama diinta ama alla tabaaraka watacaala iyaasaan samaysida odhan maysid haddaad dhagahaad sii awdana waa sii carari haddaan dambi galo laakiin se way adagtahay saad ku tirahdaayo soo noqo walaalo kaalay astaqfirullah dhow bal toobad keenu laba ragcadood sunnaa tuko rabbi tabaaraka watacaala soo noqo oo astaqfirullah badiyo shaadi qaban maysid laakiin waska ka garamar taas markaa laga tanaasulo islaamnimada taa maaha laakiin waa in qofka walaalka iyo islaamnimada waxaad naftaada la jeceshahay aad la jeclaato isagana diintaadu markaa hadduu dambaabo aad usoo celiso toobadda waafajiso taas waa taa ruuxii islaamnimo asalkiisu yahayow allaha karaamiya sharafku ileeyo shukrigiya aya abaalkiyo maadna qaadoon yahu adigaa laguu diray adimada wanaagiiyo ku aflixi samaanto ha ka oolin muslimnimo ayadaha qur-aanka iyo axaadiista nebigun ha ka oomanaanin u aroor dhankoogo muslimnimada ku adko
abaan xabsi aad iyo aad baad mahadsan tahay ugu dambeyntii adigoo fursaddan ka faaidaysanaya ee ku siisay shabakadda wararka ee qurbajoog dotcom maxaad odhan lahayd
alla tabaaraka watacaala horta marka hore u mahad celinayaa alxamdulilah uma alxamdulilah isaga ilaahay subxana watacaala madhad guud ahaanteed iyo gaar ahaanteed baskale intaa kasoko waxaan mahad celinayaa radio qurbajoog sida wanaagsan ee maamuusta laiisa sharfeen waana abaal adinahayo aad baad mahadsantihin waxaan halka ka faa'iidaysanaya un salaamayaa hooyadii fardowse maxamed aadan iyo aabbahay maxamed nuur xuseen habareertii faaduma maxamed aadan iyo dhammaan ehelkayga iyo qaraabadayda waxaan salaamayaa sidoo kale dhallinyarta haldoorka u ah ummadda soomaaliyeed ee xanka iyo himilada joogtada ah u leh siday dadkooga iyo dalkooda u horumarin lahaayeen kolley islaamnimada iyo dadnimada iyo damiirka xalan iyo dadnimada sugan iyo damiirka saafi oo kuwayna faraya inaynu horumar gaadhino dalkeena iyo dalkeena u shaqayno iyagana aad baan ugu mahad celinaya inta hilka iyo hooda la garab taagan dadka waxaan salaamayaa dhammaanba ummadda islaamka meel kastoo jooga waxaan ku salaamaya asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi waxauu ahaa xamse maxamed nuur oo ah abwaanda ayaarmisanaha la abuura toddobaadkanna waxauu marti noogu ahaa barnaamijka fanka iyo sugaanta ee radio qurbajoog tan iyo kulanka la dhammaanta dhammaantiin waxaad igaga teganaa sidaasi oo ammaanaala